waana islaamayaa waana ka mahadnaqayaa martiqaadkan aan idiin imaado golaha deegaanka ee cusub magaalada boosaasood waana ku mahadsan yahay meeyarku inuu martiqaada inaan idinla dardaarmo maadaama aad cusub tihiin inkastoo aan rajeynaya in badanoo ka midihiin aad ahaan jirteen laftigiinu golada deegaankii hore qaar ka mida ay ku jiraan laakiin maadaama hadda teenam cusub hadda u bilowday idiin bilowday waxaa ku soo aadeen wakti runtii aada xasaasi u ah oo wax badan oo waxqabadan idinkaga fadhiyo magaaladan waa caasimadii ganacsiga puntland waana magaalada koowaad xagga baaxadda dhaqaalana waa number one waxaanuna marka inaad horta fahamtaan kuna tala gashaan meesha aad ka tihiin goladeega inaysan ahayn magaalo yar tuulo yar degmo yar inaad fahamtaan xajmiga iyo culayska iyo muhiimadda ay boosaaso leedahay puntland runta haddii laga hadlayo waa boosaaso boosaaso haddaysan jirina puntland ma jirayso boosaaso haddaysan amni noqon puntland amni noqon mayso waxaa rabaa marka inaad runtii aad maskaxdiinna ay ku duxdo in mas-uuliyad gaar ah oo dheeraad ah ee golo deegaan ee kale golahayaasha deegaanka kale aan saarnayn inay idin saaran tahay inaad fahamtaan hortaa isla qaadataa o golaha deegaanku sida wasiirka uu dow sheegay iyo meeyarkaba laba shaqo ayaa ugu muhiimsan qabashada hawsha oo la rabaa in aad si fiican uga howlgashaan midda koowaad waxaa weeye waa amniga magaalada number one waa amni dakhliga soo baxa in amni lagu bixiyo juhdiga weynaa amni aada gelisaan magaalada amnigeeda laga shaqeeyo dhan magaalada magaalo weyn laakiin markii la eego dhanka kalena runtii waa la maarayn karaa amnigeeda si sahlan baa loo maarayn karaa sababtoo ah boosaaso dadkeeda waa is yaqaanaa dadka waxaa rabaa marka qaabkaad uga shaqaynaysaan maaha idinku amni inaad keenaysaan gacmihiina ku wadaan laakiin waxaa weeye dadka deegaanka in la hanto quluubtooda iyo wada shaqayntooda saan mara badan ku celiyey amnigu dadku ka yimaadaa waxaa rabaa dadkii deegaankaad ka timaadeen xaafadahaad degan tihiin meel kale kama idnaan imaanin waxaa rabaa marka inaad la timaadaan farsamo aad ku wada shaqaysaan idinka iyo dadka deegaanku oo dadka deegaanku idiin arkaan inaad maslaxadooda ka shaqaynaysaan saas daraaddeed ay idina ay idinla shaqeeyaan haddaan wada shaqayn laga helin dadka dabcan waxaa weeye sharwada iyo shido iyo dhib iyo nooc kastaaba way imaanayaan marka waxaan rabaa horta in aad amniga nambarwa baraayood laga dhigo amase waxa koowaad muhiimadda koowaad leh farsamadii lagu halan lahaan la timaadaan wixii markaa ka tafdheeraada meeyarka iyo degmada iyo idinka dabcan markaa dowladda dhexaa lagula soo laabanaya waxkaqabadkeeda laakiin waxaan aaminsanahay haddii si fiican loo shaqeeyo farsamadu aysan naga xumaanin inaad ku filan tihiin oo ka shaqayn kartaa arrinta labaad oo la rabo in laga shaqeeyo waxaa weeye magaaladan hawl baan ka bilownay ah qurxinta iyo bilicsuucelinta magaalada nadaafadda magaalo kastoo way dhibkeeday leedahay laakiin nadaafaddu waa shaqada labaad iyo quruxda magaalada waa shaqada labaad raba inaad qabataa waxaana marka barnaamijkii soo celinta bilicda magaalada iyo in magaalada la qurxiyo jeedkii la furo nadaafadeeda laga shaqeeyo magaaladu ay magaalo u ekaato waa inay magaaladii ganacsiga oo dhaqaalaha bays ku ahayd soo maaha waa inay taasi ka muuqataa meesha oo dhaqaalaheeda dib loogu celiyaa lana qurxiya waxa intaas dheeraadi waa dheeraad waad qaban waa shaqo dheeraad aad qabateen wey laakiin waxaan rabnaa magaalada amnigeedana lagu fillaado nadaafadeeda iyo quruxdeedna lagu fillaado waxayna kaga digayaa marka arrin gobol kastoo deegaanay puntland ka dhacda haysatana waxaa way isqabqabsi marka ay idinku isku mashquushaan oo idinku issue isu noqotaan hadda shaqadia meesha ka baxaysa dayacmaysa markii meeyarka issue laga dhigo markaa idinku issues ka dhigataan ya dabcan isla xisaabtan baa jiraya meeyarku iyo ku-xigeenkiisa iyo guddiga joogtada ah in lala xisaabtamo shaqooyinkii qabteen maxay qabteen maxay soo kordhiyeen maxay bedeleen waajib idin saaran wey laakiin iyadoo oo laga duulayo qof jeclaysi qof nabcaysi iyo waxaan shaqada asal u ahayn ama bays u ahayn ama shaqa kulahayn bas ku qabsataan de waxa weeye idina dad shaqaynaya ma noqonaysaan shaqadiina meeshu ay ka baxaysaan dadka loo qabanayo mar kasta oo goladeega la dhisana way timaadaa marka waxaan rabnaa inaad midnimo ku shaqaysaan wadajir ku shaqaysaan haddii wax khaldamaanna aada xalisataan dhexdeeda ka xalisaan haddii meeyar ku khaldamo shaqaysa ka leexdo idinkoo wada jira oo kooxkoox ahayn inaad tidhaahdaan guddoomiye hawshusaan kuu dooranay ama sida aan shaqada aanu ku imanay qaabkii aan karnay inaan wax u wado waa ka leexata laakiin kooxaysi iyo groub waxaasina ka fogaataan midnimo in lagu shaqeeyaa la rabaa qofna qof uma shaqeeyo qofna qof gurigiisa kama shaqeeyo waxaa isugu imanaysaan waa dan caam oo maslaxad guud weeye waxaana marka maslaxaddaas guud in aad u quntaan aada isku meel u jeesataan dad dhallinyaraha firfircoon baad ila iga tihiin sida uu sharxay guddoomiyaha degmaduna dee aqoontiina wuxuu ka hadlay backgroundkiina dii qola yani amnigii qaar kamid ku jiraan aqoontii ay meesha taallo de waxaa rabaa taa inaad ka faa'idaysaan baa la rabaa waa inaad tidhaahdaan la rabaa hal sano ka bacdi inaad tidhaahdaan hal sano ka hor boosaas xaggee joogta maanta xaggee joogta boosaasta ma ka raysantay dadka aad bedasheen soo u darsantay ya waxaa ceeb noqonaysa in la yidhaahdo boosaas waa u darsata goliya deegaanka ee hore waxaa la rabaa marka in aad isbeddel muujisaan weliba isbeddel deg deg ah dadku waxay idinka filayaan boosaasu maanta marxalad adag oo kala guriga ku jirta waxaa laydinka rabaa isbeddel muuqda oo deg dega inuu isla markiiba idinka muuqdaa raba dadku waa idinsoo eegayaan aad baan idinsoo eegaya marka waxaan leeyahay shaqo wanaagsan waxaan leeyahay guulaysta insha allahu waana idinla shaqaynayna insha allah